You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
festifaalkanto waa festival afrikaanka loogu talagalay annaguna de soomaali ahaan afrikaankaanu ka mid nahay waxaan ku jirnaa nasiib wanaag runtii haddaan soomaali nahay qaybo kala duwanaan ku jirnaa ururada islaamkaan ku jirnaa ururada austraaliyaan ku jirnaa kuwa afrikaankaan ku jirnaa dhinacaasi xoogaa eh, waxaan ka wadanaa runtii faa'iido weyn ayaanu ku leenahay Eh, barnaamijkan haddaan u soo noqdo waxaa loogu talagalay in maalin la qaato fan oo dadku ay isu soo baxaan halkan la isugu yimaado federation square barnaamijkan laga qayb qaato Een, waxaan rajaynayaa een, waa markii labaad ay soomaalidu ka soo qayb gasho barnaamijkan laakiin een, inay helaan meel ay alaabtooda iyo cuntadooda ku soo bandhigaan waa sanadkii ugu horreysay marka waxaan u malaynayaa inuu barnaamijkan ay soomaalidu ay ka soo muuqan doonto hadda wixii ka dambeeya waa gartay eh, qaar badan oo jaaliyadda qayba aan la hadalna waxay leeyihin soomaalidu sidii la rabay ugama muuqato maadaama jaaliyadaha ugu badan ay tahay afrikaanka magaaladan degan eedan weliba waxay saarayaan dadka madaxda oo adigu aad ka mid ahayd oo kale oo le sidii la rabay waxba umay qaban oo jaaliyadda isuma keena wax noocaas maxaad ka leedahay arrimaha Een, oo runta horta ee, caqabado waa jiraan runtii anugu ma inkirayo Ee, caqabado waa jiraan oo soomaalida haysata halkan laakiin ee, realitiga marka loo soo noqdo een, caqabadahaasi ma ahan caqabado dadka community leaderska ay wadaan maahan Ee, dadka dadkii kale soomaalida ayaysan gacan ka heleen inay la shaqeeyaan aniga tusaale ahaan barnaamijkan maalintii la aasaasayay ilaa hadda waan ogaa waana ka warqabay waan la socday waxaan isku dayey in ka badan shan jeer inaan dadka soomaalida ah aan barnaamijkan ku soo daro oo ay ka qayb qaataan laakiin nasiib darro ma dhicin sababtan waxa weeye dadka qaar baa u arka barnaamijyada noocan oo muusiga iyo daansinga iyo waxyaabaha noocaasa lagu qabanayo dadka qaar baan ka helin oo si kale u arkaya laakiin cillad kalena waa jirtaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa adiga soomaali ahaan inaysan ku macnaha een, een, sida wax u rabtay sida wax u arkayso kale inay iskuul arag laakiin qof kale oo ajnabi haddii u yimaado soomaali oo dhaqan ay leeyihiin inay xoogaa respect garayaan baa dhici karta hadda laftigeeda city of melbourne way la soo xiriireen Een, barnaamij kale waxaa jira isagana dhacaya oo fantasiyo weyn oo kan ka weyn oo soo australiana ka soo qayb galayso waxay rabaan dad soomaaliya oo ka soo qayb gala halkan s b s marka waxaan rabaa inaan ka jeediyo arrin ah haddii aad doonaysaan barnaamijyada een, dowladdu ay qabaqaabinayso inaad nagala shaqaysaan oo nagala soo qayb gashaan diyaar baan u nahay inaan idin soo dhoweyno weliba adinku oo soomaali ahaan inaan idinku wareejino barnaamijkaas adinku aad roolka u muhiimka ah ka qaadataan soo dhowaada mar walba annaga xaggeenna laakiin sidaasaan mar walba soomaalida ula hadlay laakiin waxaan moodaa inaysan dhegaysanayn waa gartay guud ahaan adiga keliya maa laag soomaalidu waxayba tidhaahdaaba jaaliyaddu waxay wax la qabsan weyday aad bay u kala qaybsan tahay at least adigoo aan ku lahayn ama adaa eedda leh oo jaaliyaddu waa badan tahay laakiin ma qiraysaa kala qaybsanaanta inay jirto Aa, waa qiraya kala kala qaybsanaan waa jirtaa laakiin ma ahan kala qaybsanaantaas in australia keliya ka jirto anu waxaan ba aaminsanahay kala qaybsanaan ha jirtee meelaha ugu roon inaynu nahay soo markii loo eego een, adduun weynaha kale Een, soomaaliya oo waddankeennii ah yaanu ku kala qaybsannay oo maanta u arkaysa waxa soomaaliya ka dhacay marka halkaa markii la yimaado ee waddamadan westernka wixii qaba- qabyaaladii iyo waxyaabihii jiray oo halkaa ka jiray een, e, baa halkaan hal- yaan halkaan la nimid australia marka adiga laguma arkaya as a community leader ahaan laguma arkaya as a function oo qof soomaali ah oo reer hebel ka soo jeedaa lagu arkaya mararka qaarkood taasaa marka waxay keenaysaa inaanu Een, wallaahi waxyaabo badan waxaa waxaa jira runtii aana jeclaan inaan miidiyaha ka sheego laakiin xaqiiqda dhabta oo meesha jirto cilladdu ma ahan leaderska ma anigu waagi hore waxaan aaminsanaa laftiga iyo faaraxaan inay community leaderska inay yihiin baan aaminsanaa laakiin marka intaan anigu noqon laakiin markaan meesha imid oo waxaa ii soo baxday same scenario oo ah in cilladdu ay tahay dadka oo aan la shaqaynayn boqol barnaamij baanu wadnaa midkii hadda ugu ballaaran baan waxaanu ka wadnaa een, Somali Independence Day, insha Allah waxaan ka qabanaynaa dhinaca North Melbourne een, een, een, North Melbourne area aan rabnaa inaan ka qabano sanadka sanadka hore waxaan ka qabana dhinaca kale noo imaada oo nala shaqeeya waa idin soo dhoweynaynaa weliba waxaanu diyaar u nahay in qofkii active ah oo arrintan doonaya inuu ka qayb qaato oo raba inuu wax ka qabto inaan isagaba ku wareejino u dhiibno ninaan, aniga waa kana barnaamijkiya qaba oo ka shaqee ama adigu keen barnaamijkii oo ka shaqee ama qofkii wada la shaqee labadaas inuu qofku mid sameeyo weeye hadduu qofku keeno barnaamij- afrikaanka waa la shaqaynayna diyaar baanu nahay, qof walba oo soomaali ah oo wax qabana inaan la shaqeyno diyaar baanu wahay meel walbana waa joogaa qof walbana waa la shaqeeyaa Ha- ama qabo adigu aan kula shaqeeyo aniga ama annagaa qabanayna noo imow nala shaqeeya waa intaas wax meesha yaal wax kaloo jiraa ma jiraan waa gartay aidiyada ah soomaalidu Arfa- afrikaan markii la dhahana afrikaanba iskuma tilmaamaan Eh, markii muslimiinta la dhahana muslimiinta kalaa ka badan oo ugu horraysa marka meel dhexaan ku lunnay dadka aaminsan ka waa runta horta soomaaliya hal cilad baa jirta xasano waana waana dabcan waa aragtay maadaama aad nin- runtii nin media ka shaqeeya aad tahay waxaanu nahay dad runtii inta mar walba ka hadla waxa negativity-ga ka hadla matalan waxaan waxaan oranaynaa for example adoo xasan oo raadiyaa ka shaqaynaya waxa lagu shaqo fiican hayo halkaan yimid oo waqtigaagii halkaan soo geliya oo shaqaynaya yaa waxa lagu leeyahay oo xasan ma si fiican uma shaqaynaya mar waxaa la rabaa qofka shaqada haya in la encourage gareeyo la yidhahdo riyo waa fiican tahay meesha ka sii wad oo annaguna aan kula shaqayno hadda dhalinyaro waxaa jirta oo shaqooyin runtii aanu ka caawin inay shaqooyin helaan soomaaliya ilaa anugu hadda inta jaaliyadda joogay ilaa labaatameeyo shaqa waa- waan ka caawiyey dhallinyaradaasi marka qaar baa igu soo noqday waxay dhan faaraxow marka aynu la joogno dadka ajanabiga ama caddaan ha noqdaan ama dad kale ha noqdaane maxay soomaalidu mar walba arrimaha negatiifiga tega uga hadlaan maxay hal mar xataa boosta uga hadli waayaan carruurtaanu halkaani ku dhashay halkaani ku koreen waxaa la baray wax bositifkaa la baray waxaa la yidhi wax wanaagsan inta badan ka hadla marka xasan arrintaani arrin jirta weeye laakiin waxay u baahan tahay in la isaga yimaado wax laga qabto dhallinyarada xitaa annaga iska dhaaf iska dhaf dadka dhallinyarada ah oo raba inay shaqada qabtaan lama shaqaynayo tusaale yar baan ku siinaya waxaan hayay club soccer club halkan ku yaalla oo la yidhahdo Flemington Eagles soccer club waxaan hayay afar sannadood baan hayay laba boqol iyo konton carruur Soomaaliya ku jirtay waxay ahaayeen carruurta ugu fiican oo soccerka cayaara xagga aadaabta ay ahaayeen Soomaalidu wallahi inaan been ku sheegin waxaan xasuustaa markaan ka tegay aniga 2013 ka ugu dambeysay hal waxaan qaadanay red card aan qaadanay marka arrintaasi markii aanu nidhi war kaaliya shaqada qabtana waa la- waa la kala yaaca waa laga tegey markii aanu naha waxaa yahay dhallinyarada shaqada qabanaysa kaaliya haddaa waalidiintiintan la shaqeeyo dhallinyaradii ee caawiyana lam- lama ogola waxa la ogol yahay haba yaraatan marka dabcan way imaanaysaa arrinta ah in dadka kale ay naga wanaagsanaan way imaanaysaa haddii aysan meesha aysan jirin wada shaqayn rasmi ah oo dadka ka dhexaysa haddii aysan jirin xasan unfortunately waxaan odhanayaa waa nasiib darro arrintaasi way jirtaa laakiin sida wax loogu qaban karo waa isku daynay waan isku daynay waan isku daynay waxay noqotay marka anigu inaan waxa aan qaban karo anigu personal faaraxaan iyo inta ila shaqaysa inaanu qaban waxaan qaban karno waxaan qaban kari waynana dee ilaahay maaragtay iyo ummadda kale aanu dayno Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.